allaha u naxariista waxaa xalay fiidkii magaalada hargeysa ku geeriyooday madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud oo ku magac dheeraa silaanyo axmed silaanyo oo ay da-diisu u ahayd siddeetan iyo lix sano jir ayaa ku geeriyooday hoyiga uu ka degan yahay magaalada hargeysa sidaasi waxaa xaqiijiyey madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi muuse ayaa sidoo kale ka tacsiiyey geerida madaxweynihii hore silaanyo ayaa noqday madaxweynihii afraad ee somalilan intii u dhexaysay labada kun iyo tobankii iyo labada kun tobaniyo toddobadii wuxuu kaloo soo hogaamiyey xisbiga talada haya somalilan ee kulmiye qaar ka mid a mas-uulin isugu jiro golaha wasiirada iyo xildhibaanada somalilan ayaa ka tacsiiyey gerida ku timid madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud oo ku magac dheeraa silaanyo
halkan waxaan tacsi tiraanyo leh uga dirayaa qoyskii qaraabadii ehelkii iyo xasabadii madaxweynihii hore qiimaha badnaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya mudane axmed maxamed maxamuud siraanyo iyo guud ahaan shacabka somalilan iyo cid kastoo ku hadasha afka soomaaliga caawa waa habeen murugo leh
wax caawa dhacday geeri qalbigayaga taabatay naga wada nixisay dareenkayga waxaan kusoo koobno ma garanayno waxaa naga dhintay haliyey qaran haliyaanu ku garaadsanay isagoo horumariya caafimaadka ciidanka iyo wax kastoo somalilan maanta ku hana qaaday
waxay naga baxay waxaweyaan qof weyn waxa weeyaan axmed maxamed siiraanyo markii ugu horreysay afar iyo siddeetankii bay ahayd markaanu saragnay iyadoo taariikhda laga warrami doono ee sanam wuxuu ahaa halgamaa weyn oo wax fara badan u soo qabtay oo snm iyo maanta xorriyadda aynu ku nool lahay hogaaminteedii buu lahaa marka waxa weeyaan runtii waxa weeyaan maanta waxay isaga u tahay inaynu u ducayno un waxa weyan maanta mar madaxweynihii hore ee somalilan wuxuu ku dhashay gobolka togdheer qiyaastii sanadka kun sagaal boqol soddon iyo sideedii wuxuu joogooyin kala duwan kasoo qabtay dowladihii rayidka iyo tiika caanka ee soomaaliya isagoo soo noqday wasiirka ganacsiga iyo wasiirka qorsheynta iyo jogooyin kale uu kasoo qabtay gudaha dalkeyna ee soomaaliya